khadka internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay
bismillaahi araxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaasinba waxyaaba aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda maamulka jubbaland ee kenya oo dhinaca kaasoo ka socda degmada beled xawo ee gobolka gadow dowladda kenya ayaa wadda faragelin qaawan ay ku hayso dowladda soomaaliya xilli ay ka qayb qaadanayso dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maamulka jubbaland maamulka jubbaland ayaa sheegtay inay la wareegeen gacankuhaynta degmada beled xawo ee gobolka gadow dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay duulaanka jabhadda fallaagada kenya ee ka soo qaaday gudaha dalka soomaaliya wardheeraada ayaa ka soo baxaya toogasho ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee qaar ka mida shacabka kismaayo cabsi xooggan soo wajahday hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa lagu dhaliilay inuu ka dambeeyo dilalka saacadihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland oo ka hadlay dil ka dhacay kismaayo dagaal khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ee maamulka galmudug iyo dowladda maraykanka oo war ka soo saartay arrimaha doorashooyinka soomaaliya waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkana iyagii oo fidsan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda maamulka jubbaland ee kenya oo dhinaca kaasi oo haatanba ka socda magaalada degmada balxawe ee gobolka gadow dhinaca kalena dowladda kenya ayaa wada faragelin qaban ay ku hayso dowladda soomaaliya xilli la sheegay inay ka qayb qaadanayso dagaalka haatan ka soconaya beled xaw ciidanka maamulka jubbaland ayaa dhankooda sheegtay inay la wareegeen gacankuhaynta beled xawo iyo dowladda soomaaliya oo cambaaraysay duulanka duulaanka jabhadda fallaagada kenya ee kusoo qaaday gudaha soomaaliya wararkii u dambeeyey dagaalka beled xawo ka soconaya faysal cabdi faarax ayaa isha ku hayay faysal dagaalka sida u dhacay goorta uu bilowday iyo haatan xaalad siday tahay anaso aad iyo aad umahadsan tahay wararka aanu ka helayno degmada baled xaawe ee gobolka gado ayaa waxay kusoo waramayaan in ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo jabhad uu hogaaminayay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan in dagaal xoogan oo u dhexeeya uu haatan ka soconayo gudaha degmada baled xaawe ee gobolkaasi gado dagaalkan ayaa waxaa la sheegay inuu soo bilowday xalay fiidkii ilaa iyo saakana dagaalku waa mid soconaya oo ah dagaal xoogan islamarkaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan Ee, waxaana sidoo kale la sheegay in dagaalkan uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalku haatan waxa ay wararku sheegayaan inuu ee, anaso uu ka soconayo masjidka qadiimiga ah iyo dabaqa hormuud oo ilaa iyo xuduudka uu sii gaarsiisan yahay dagaalku waxaana la sheegayaa islamarkaana dadka deegaanku ay kusoo waramayaan in dagaalka ay haatan ay ku biireen ciidamo ka tirsan kuwa kenya kuwaas oo la sheegay in madaafiic ay ku garaacayaan gudaha magaalada beled xaawo ee gobolka gedo iyadoo ay soo sheegayaan in khasaare kala duwan ay madaafiicdaasi ka dhasheen islamarkaana ee, uu dagaalkan khasaaraha ka dhashay ay sii kordhinayaan jugta madaafiicda culus ee laga maqlayo ee xuduudka waxaana ee, khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan anasoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin sababo la xiriira in weli dagaalku uu yahay mid soconaya islamarkaana xilli habeen ah uu soo bilowday ila deegaanka ah waxa idaacadda simba ay u sheegeen in dagaalkan uu khasaare kala duwani ka dhashay sidoo kalena waxa ay sheegeen dadka ee, rasmiga ah ee haatan ee lasoo sheegayo in ay ku dhinteen inuu ka mid yahay taliya ku-xigeenkii saldhigga degmada baled xaawo ee gobolka gedo maxamed cabdinuur sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan in madaafiic xoogan oo ka dhacaysay islamarkaana dagaalka uu ahaa uu haleelay mid ka mid ah ee, xaafadaha ku yaala gudaha degmada baled xaawo gaar ahaana guri ay ku noolaayeen aabbo iyo saddex caruura oo uu dhalay ayaa la sheegay in markaasi uu haleelay islamarkaana uu qaraxaasi ay ku dhinteen ee ka dhashay hoobiyaasha ee ay markaa isku adeegsanayeen dagaalka maamulka jubbaland ayaa dagaalkan gula ka sheegtay waxaana uu sheegay in ay ciidamo ka tirsan dowladda ay soo weereen islamarkaana uu dagaalka uu keenay in ilaa iyo gudaha magaalada baled xaawo ay isla soo galaan dagaalka anaso n faysal waxaa wasiirka n waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo la hadlay b b c da waxa uu sheegay in ay la wareegeen gacankoynta degmada balaxawo ee gobolka gad arrimahaasi maxaa ka jira siday tahay xaaladda Ee, marka la fiiriyo dagaalkan horta waa mid culus oo u dhexeeya ee, dagaalka ee, labada dhinac waxa ay sheegeen in ee, ciidamada jubbaland waxa ay eh, ku andacoodeen in iyaga lasoo weeraray sidaasna uu dagaal ku galay Ee, waxaana la sheegay in markaasi dagaalku uu yahay mid culus iyadoona ee, lasoo sheegayo in dagaalku xilli fiida uu bilowday islamarkaasna ilaa iyo haatan uu ka soconayo xuduudka Een, maamulka jubbaland ee, gaar ahaana madaxweyne ku-xigeenka maxamuud saciid aadan waa uu ka hadlay waxaana uu sheegay in ciidamada jubbaland ay ee, dagaalka ay qabsadeen islamarkaana qeybo ka mid ah dagaalada gaar ahaana saldhigga degmada ay gacanta ku hayaan ee, walow warar dambe oo soo baxaya ay sheegayeen in ciidamada dowladda ay gurmud heleen islamarkaasna ee, xalay goobihii ay qabsadeen ciidamada jubbaland ay ciidamadu dib ula wareegeen haatan dagaalku waxuu ka soconayaa xuduudka ee, ilaa ee, markaa hoobiyaasha iyo sidoo kale dagaal toos ah ayaa laga maqlayaa gudaha dadka ee, deegaanka ayaana sidaas noo sheegaya cabsi xoogan ayaa soo wajahaysa Anaso.
N, waxaa la leeyahay n, de- degmooyinka ku agdhow balaxawo oo ay ka mid tahay dolow waxaa ka soo baxay gurmad n, ciidamadii dowladda ee halkaasi geysay kuwaasoo usoo socda degmada balaxawo ee gobolka gedo arrimahaasi Een, ciidamada dowladda gaar ahaan saraakiisha dowladda warbaahinta eh, la hadlay eh, qaarkoodna een, een, sheegay in markaasi aan codkooda aan loo adeegsan warbaahinta waxay noo sheegeen in eh, ay eh, markaasi dagaalku uu yahay eh, mid markaasi soconaya wax ciidamada jubbaland ah oo qabsasho ah oo ay qabsadeen aysan jirin xalay ay soo galeen ay weerareen haatanna ay dagaalku uu af afka hore ka socdo oo ay saraakiisha qaarkood beeninayaan in gudaha magaalada ay ciidamadu soo galeen Ee, dhanka kale maamulka jubbaland iyo waxay sheegeen in saldhigga iyo sidoo kale qeybo badan oo kamid ah magaalada ay gacanta ku dhigeen laakiin hadda sida rasmiga la xaqiijiyay in xuduudka iyo afaafka hore ee magaalada uu dagaalku ka soconayo N, faysal ma la xaqiijin karaa khasaaraha rasmiga dagaalkii xalay kas balaxawo ka bilowday ilaa haatan socda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay Ee, anasow ee, dagaalkan ee, khasaaraha rasmiga ah weli si rasmi ah looma xaqiijin karo maadaama dagaalku uu yahay mid socda xilli habeenahu oo si rasmi ah aan khasaarihii ka dhashay iyo in wax dhintay iyo wax nool kala ogaadana aysan suurtagal ahayn ayuu dagaalku bilowday balse khasaaraha inuu sii kordhi karo maadaama dagaalku uu socdo ayaa ee, la qiyaasayaa waxaana sidoo kale mm, ee, marka laga soo tago ee, maamulka jubbaland jirta in dowladda federaalka soomaaliya ay dagaalkan war ka soo saartay waxaana ee, war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya lagu cambaariyey dagaalkaasi waxaana dowladdu ay sheegtay in jabhado hubaysan oo fallaaga ah ay markaasi oo kenya ay soo hubaysay ay weerar xoogan xalay kusoo qaadeen islamarkaana ay kasoo tallaabeen xuduudka soomaaliya ayna weerar kusoo qaadeen magaalada beled xaawi ee gobolka gedo ee ciidamada dowladda ayaa waxa ay sheegeen in ee, dowladdu ay markaasi ay islamarkaana ay sheegtay dowladdu in dagaalkaasi ay iska caabiyeen ee, dagaalkuna uu yahay ee, mid sharci darro ah sida dowladdu ay ee, war-saxaafadeed kasoo baxay lagu tilmaamay waxaana si kulul dowladdu ay uga hadashay dagaalkan islamarkaana ay si deg deg ah u cambaaraysay duulaankaasi la sheegay in waa mid gardarra ah oo dowladdu ay sheegtay in gudaha kenya laga soo abaabulay jabhadana kenya ay soo abaabushay kaasi oo khilaaf eh, ku aadan eh, muddooyinkii dambe khilaafka eh, la sheegay in dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale eh, dowladda kenyana ay ka waday dhanka xuduudka in markaasi jabhado ay ku hubeyneysay oo ay dowladda soomaaliya dhowr jeer ka digtay waxaana dowladdu ay haatan sheegtay in si weyn ay u cambaareyneyso dagaalka halkaas ka soconaya saaka n faysal ugu dambeyn ma dhabba in dowladda kenya dagaalka balaxawo ka socda ee maamulka jubbaland iyo weliba ciidamada dowladda ee geystay balaxawo ay ka qayb yihiin Een, sida eh, dowladda warka ka soo baxayba uu cadeynayo dowladdu waxay ku eedeyneysaa dagaalkan in jabhadii hubeysan oo ay dowladda kenya ay soo abaabulshay ay dagaalka soo qaadeen islamarkaana ay ciidamada dowladda dagaal kula jiraan Eh, marka laga soo tago in ay eh, dhanka maamulka jubbaland eh, mas-uuliyiintoodu ay dagaalka qeyb ka mid ah weerarka ay ku eedeynayaan in iyagu eh, ciidamo ka tirsan daraawiishta lagu soo qaaday isla markaasna ciidamadii dowladdu ay geysay ee beled xaawo ay dagaalka qaadeen ma jirto sheegasho kale oo ah eh, marka laga soo tago warka rasmiga ah, dowladdu marka war ka soo baxa ayaa eh, war rasmi ah loo qaadan kara waana warkaas marka loo fiiriyo iyo madaafiic culus oo dadka deegaanku ay soo sheegeen ay ka socdaan waxaa muuqata in eh, dowladda kenya aysan ka marnayn dagaalka Een, wararkii u dambeeyey dagaalka saaka ka soconaya balaxawo een, maxay sheegayaan Ee, maxam- ee, anas oo aad u mahadsan tahay ee, marka la fiiriyo dagaalka oo ah mid ee, khasaare kala duwan geystay ee, islamarkaana ah ee, xalay mid soo bilowday ilaa iyo saakadan haatan aan kula hadlayo uu socdo waxa ay markaa sheegayaan ee, dadku in khasaare kala duwan uu ka dhashay oo si rasmi ah aan loo xaqiijin karin Een, waxaana la sheegay in dagaalkan uu ahaa ee, mid ee, markaan ilaa iyo xuduudka la isla gaaray haatanna madaafiicul culus dadku ay maqlayaan cabsi xoogan dadka ay markaasi ee, deegaanka ay soo wajahday waxaana ee, soo sheegayaan dadku in markaasi khasaare kala duwani uu ka dhashay ee, oo soo kala gaaray labada dhinac oo jabhadii ah, uu hogaaminayay cabdirashiid janan iyo sidoo kale ciidamadii ka tirsanaa dowladda Ee, ciidamada dowladda waxaa haatan lagu soo warramaya in gurmudyo kala duwan oo dhinacyo kala duwan ah oo deegaanada ku dhow dhow ee degmada baled xaawo ay gaareen islamarkaasna ay ee, gudaha magaalada sidoo kale warar kale oo waxaa jira sheegaya in ciidamada dowladdu ay qeybo ka mid ah ciidamadii soo weeraray ee jabhadda ahaa ay dabaqyo ka fuuleen islamarkaasna ay hareereeyeen balse warkaas waxaa mar dambe beeniyey oo een, been abuur ku tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan oo sheegay in dagaalku uu soconayo qeybo ka midana ay joogaan ee, xilli hore oo saaka ah oo markaa laanta af soomaaliya b b c da uu la hadlay ayuu sidaas ku sheegay waxaana ee, jirta in markaasi qeybo ka mid ah dagaalku uu ka socday beled xaw haddana af afka la isla gaaray aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa faysal cabdi faarax oo la socday wararkii u dambeeyey dagaal xalay ka bilaawday balaxawo ilaa haatan ka socda waxaan dhegaystayaal idiinsoo gudbin doonaa xog walba ku dahsoon dagaalkaasi sida uu u socday khasaaraha rasmiga ka dhashay inta idaacadda simba ee magaalada muqdisho ay daarantahay dhegaysanaysaanna wararkii u dambeeyey dagaalkaasi barnaamijyadeena iyo dambe iyo wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaa wararkii u dambeeyey dagaalka balaxa oo ka soconaya mas-uuliyiinta maamulka gobolka gedo oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka gedo ayaan la xiriirinay waxa uu inoo sheegay in haatan aysan hadli karin sababo jira awgood oo ku aadan uu sheegay in taleefanada ay weli aysan meel ku hubsan karin maadaama magaalada dagaal xoogan uu ka soconayo taleefon in lagu hadlanay adag tahay siduu inoo sheegay gudoomiyaha gobolka gedo oo isimbe idaacadda simba ee saaka si aada ula xiriirtay waxuu inoo sheegay in khasaare rasmi waa khasaare ba-an uu jiro oo soo gaaray dadkii deegaanka dadka ku sugnaa degmada balaxawo saraakiil sarsare oo maamulka jubbaland ka tirsan iyo kuwa dowladda Sooma- waa dowladda federaalka soomaaliya wuxuuna sheegay khasaaraha rasmiga inay xaqiijin doonaan goorta uu dagaalkaasi joogsado waxaa la sheegay dagaalka inuu ka socday masjidka qadiimiga ee dhinaca een, een, xuduudka ku yaala weliba shirkada rumud inay isugu tageen ciidanka maamulka jubbaland oo janan u hogaaminayay waxaa la sheegayaa in dagaalka haatan uu soconayo ciidankii jubbalandna ay halkaas isugu aruureen hal dabaqna ay saaran yihiin sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka gado oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka gado haatanna weerar ay ka socdaan dabaqaasi wuxuu sheegay in khasaare ba-an oo ka dhashay dagaalka ka soconaya degmada balaxawo degmada luuq ee gobolka gado mas-uuliyiinta aan la xiriirnay iyo weliba dolow waxay noo sheegeen in gurmad ay soo direen kaasoo ah ciidan dowlad kuwa ka socda maahan kuwa maamulka jubbaland waxay sheegeen in ah, dagaalkaasi ka qayb noqon doonaan maamulka jubbalandna saacadaha lasoo aadan ay ka saari doonaan waa sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta maamulada een, waa mas-uuliyiinta gobolka gado gaar ahaan degmada luuq iyo weliba dolow haatanna waxaa la sheegay in wararka haddana soo gaarayo dhegteennana kusoo dhacaya sheegay in ay soo gaareen degmada een, uh, waa degmada dolow ee gobolka gado ciidanka ka soo baxay ee dowladda soomaaliya ee halkaasi ku sugnaa inay soo gaareen degmada balxawo iskuna jeedjareen afartii dhinac ee de- magaalada een, degmada balxawo ee gobolka gado dagaalkaasi ay ka qayb noqon doonaan dadkii deegaanka oo si kale aan ula xiriirnay waxay inoo sheegeen dagaal ku socdo laakiin aysan hadli karin een, n xabaddana ay si aad u socoto taleefonna aysan qaban karin maadaama dagaal xooggan uu yahay waxa inoo sheegeen mid ka mid ah dadka kismaayo oo aan la xiriirno waxa uu inoo sheegay aabba soomaaliyeed oo kismaayo ku sugan waa k- oo ku sugan degmada balaxawo ee gobolka gado waxa uu inoo sheegay in dagaalka haatan soconaya saddex caruur oo dhalayna uu ku waayay dagaalkaasi maadaama madaafiic ay soo tuureen dowladda kenya uu ku dhacay gurigiisa isaga iyo weliba een, marwadiisa ay ka badbaadeen saddex caruur oo dhalayna ay ku dhinteen een, dagaalkii balaxawo ka dhacay khasaare intaas ka badan ayaa jiro oo dagaalkaasi uu geystay kaasi oo soo gaaray dadkii deegaanka labada dhinac ee dagaalamaya oo jubbaland ee ciidamadii dowladda oo ka baxay muqdisho iyo weliba gobolada soomaaliya waxaana wararkii u dambeeyay dagaalkaasi sheegayaan in khasaare ba-an uu dagaalkaasi geystay walow ilaa haatan aan la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaas barnaamijyadeena dambe wararkeena dambe xog walbo ku dahson dagaalka balaxawo waxa keenay iyo sida u socdo khasaaraha ka dhashay waan idiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal warar dheeraada ayaa ka soo baxaya toogasho ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose qaar ka mid a shacabka kismaayo cabsi xoogan ka muujiyey dhinaca kalena hogaamiyaha jubbaland ayaa lagu dhaliilay inuu ka dambeeyo dil saacadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland oo ka hadashay jil- dilka marxuunkaasi xalay iyo saqdii dhexe baar labo saaxiibinimo ayaa mid ka mid ah dadkii sida aadka looga yaqaanay gudaha magaalada kismaayo waxaa halkaasi dil loogu geystay allaha u naxariistay nin magaciisa lagu soo gaabiyey Cabul- cabil buluq oo ahaa maareeyaha dekeda magaalada kismaayo waxay warar kala duwan kasoo baxayaan dilkaasi siduu u dhacay laakiin wararka simba ee rasmiga yeesha ayaa sheegaya in dilka ay geysteen maamulka jubbaland sidii ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta ku sugan degmada waa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose mid ka mid ah dadka deegaanka kana mid ah mas-uuliyiinta hore maamulka jubbaland oo haatan ku sugan kismaayo ayaa inoo xaqiijiyey waxa uu inoo sheegay in dilkaasi ay geysteen ciidanka maamulka jubbaland waxa uu sheegay in axmed madoobe uu ka dambeeyo oo ah hogaamiyaha maamulka jubbaland dil ka dhacay kismaayo isaga ayaana inoo xaqiijiyey in ay ka dambeeyaan ciidanka maamulka jubbaland iyo weliba axmed madoobe dilkii saacadii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha kismaayo
inta u dhaxaysa magaalada kismaayo dadka soomaaliyeed ee deegaanka u dhashay waa lagu leynaya rag iyo dumar hadday solaadiin leeyihiin hadday culmaa udiin leeyihiin hadday waxgarad lahaayeen cayil caawa wuxuu ku yahay dadka kismaayo lagu xasuuqay dadka kismaayo lagu xasuuqay dagaalkaasana axmed madoobe oo meesha joogay marka dadkii meesha lagu leynayay ee waxgaradka indhaha ahaa ama ganacsatada lahaa ama siyaasiyiinta lahaa ama salaadiinta lahaa unbuu ka mid yahay marxuumkaas allah u raxmado markii salaadii cishaha laga soo baxay yaa gurigiisa hortiisa isagoo taagan oo masaajid ka yimid yaa niman huwaysan ugu yimaadeen nimanka madax kutiga loo yaqaana saasuu ninkaa ku galbaday ilaahay kitaabkiisa midigtaa ka siiyo dadkii uu ka tegayna waxaan leenahay samir jabiila allah ka siiyo isna qabrigiisa allah u waasiciyo nimanka xaq daran baa dilay marka adeer arrintaasi way jirtaa sidaasayna u dhacday oo iska caddahay yaa dilay laysma weydiinayo magaalada kismaayo ninka jooga ee jabhadda beeshiisa ah ku haysta milatariga kenyana ay kor ka ilaaliyaan nimankaasaa dilay gacantana iska lahaa ninkani nin laga yaqaana kismaayo caanka abuu ahaa marka nin qarsoomaya ma aha ragga dilayna waa rag la yaqaano shalay galab yaa nimanka hadda dilay nin ka mid ah intuu u yimid buu lacag weydiistay sida aanu xogta dhabtaa ku hayno kadibna lacag kamuusan helin waa adeeg ku taallaa buu yidhi waa tahdiid buu ku sameeyey waana iskaga tegay marka caawana dee falkii baa lagu fuliyey waa sidii doctor yuusuf hadda ka hor loo cunay iyo ninkii la dhihi jiray cabdullaahi shigshigo marka dadka yar ee ninkaasi ka ahaa iyo ka mid ahaa waa dadkii kismaayo dadkiska ku ahaa marka adeer ninkaasi saas uu dhintay waxaa jirayna waa iska caddahay oo hadda wax muran ka taagan ma ahan mar haddaan ninkii gacanta lahaa ee dadka laynayay aan cid soo qabanayso iyo ciduu ka baqayo uusan jirin waxa meesha haystana ay beel tahay dadka laga isirgoynayo meeshana dadkii deegaanka u dhashay ay yihiin marka la isma weydiinayo taas adeer ma garata waa iska cadyahay warkaas
dhinaca kale maamul goboleedka jubbaland oo hogaamiye axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxaa kasoo baxay warqad uu ku cadeynaya dilka iyo waxa sidai cidda u dhaceen maamulka jubbaland ayaa tacsitiinaanyale waxay u direen guud ahaan ummadda reer jubbaland waxayna uga tacsiyeneen geeridii naxdinta lahayd oo ku timid marxuum cawil cali bare cumar oo ku geeriyooday magaalada kismaayo marxuum cali cawil oo ahaa mas-uul ka tirsanaa dowlad goboleedka jubbaland ayaa u dhintay rasaas ka dhacday bar kontarool oo oo ku dhow hoyga uu ka deganaa magaalada kismaayo hay-adaha amniga ee magaalada ayaana ku guda jira baarista waxaa sababay rasaastaasi dowlad goboleedka jubbaland waxay si gaara u tacsiinaysaa eheladii qaraabadii uu ka baxay marxuum cali cawil bare ugu dambeyn waxay alle uga baryeen eheladii qaraabadii uu ka tegay marxuumka inuu samri imaan uu ka siiyo jannada firdowsana uu ka waraabiyo wararkii u dambeeyey dilgaasi ayaa waxay idaacadda simbe ee muqdisho u sheegayaan markii laga soo taga maamulka jubbaland inay ka dambeeyey dilkaasi hogaamiyaha jubbaland iyo weliba ciidan la sheegay in uu wato hogaamiyahaasi dagaal khasaare kala duwan geystay ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxauu ka dhacay deegaanka baxaadweyne ee gobolka mudug iyadoo xaaladda haatanna la sheegayo inay tahay mid degan wararkan kelino deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ayaa ku waramaya in shalay ilaa gelinkii dambe xalay uu ka socday dagaal kaasi oo bilowday shalay sagaal kasa waxaa la sheegay in dagaalkaasi khasaare kala duwan uu gaarsiisan yahay kaasoo u dhexeeya shacabka iyo weliba labadii dagaalamo oo ahaa al-shabaab iyo dadka deegaanka maamulka galmudug ayaa lagu eedeeyey inuusan ka qaybahayn dagaalka ka dhacay bacadweyne isagoona la sheegay inaysan dagaalkaasi ka qaybeen maadaama ay halkaasi ku sugan yihiin al-shabaab ay dhinaca bari ay kaga sugan yihiin sida la sheegay weliba dhinaca koonfureed dagaalka ka dhacay degmada waa deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug xildhibaan cabdiqaadir oo ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug waxa uu ku sugan yahay deegaanka bacadweyne oo dagaalku ka dhacay waxa uu faahfaahiyey dagaalka khasaaraha ka dhashay sida xaaladdu ay tahay saaka ee deegaanka bacadweyne maadaama dagaal uu ka qarxay wuxuuna maamulka galmudug ku eedeeyay inaysan dagaalkaasi qaybeen laakiin dowladda soomaaliya ciidamadeeda ay dagaalkaasi ku jireen
degmada bacadweyne iyo aagageedaba nimankii khawaarista shabaab ahaa ayaa dagaalla ka waday marka dhufaysye iyo meelo ay soo kusoo dhumaalaysenan galabtay weerar ka qaadnay marka alxamdulilahi waa kala kala caweysay oo dagaalku sidaa u maqashay weyo dagaal xoog laha ka dhacay oo aan waxba la iskula harin waa bilowday abaara saddexdii bilowday sagaal saaco galabnimo bilowday wanakaa weerar ku qaadnay oo meela fariisimaha ay soo galeen oo naloo sheegay maray hubiyihii soo tuurtuureen marka waa sidaasaan weerar anaku markii dambe ugu qaadno markii hore ayaga weerarka soo qaada hubiyal kusoo garaaceen magaalada marka sidaasdoona walalah qoladaas kale warbixintooda ma hayo oo waa niman aada u dhumaalaysto waxa anaku kolley wax waa laba nin baan ka aragnaa iyo ka ah annagana waxbaa naga soo gaaray haddee dagaal yaryaraysi ma lahaane waa khasaara waa jiraa dhimashoga dhaawac bale waa jiraan marka welina xaqiiqada iyo tirakoobkii weli ma jiraan balse ma badna walal waa waa sax way ku sugan yihiin federaalka hadday xildhibaano federaalka ahaa senataraada yihiin iyo hadday xildhibaano galmuduga yihiin hadday wasiiro galmuduga yihiin ba bacdweyne maanta ku sugnaayeen aniguna in horeba waa joogay oo ilaa dagaalkii hore waktiguu dhacayba kabacdi o dhan waa joogay oo ilaa iyo konton beri ka badan waa joogaan marka in badanna way joogaan walaala waxaa ka qayb ahaa ciidamada dowladda federaalka ka qayb ahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka qayb ahaa hadday nabad sugid yihiin iyo hadday ciidamada qeybta kow iyo labaatanaad ay yihiinba way way ku jireen walow aysan daraawiishtu meelo kale jireen waa waa joogaan hadii wasiirada wasiirkii amnigana wuu joogay oo fiqi baa joogay marka ciidamada way joogeen waa la dhihi karaa balse ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed a u badnaayen waxaa jooga
si kastaba dadka deegaanka iyo al-shabaab ayaa ku dagaalami jiray deegaankaasi waxaana maamulka galmudug ay horey u shaacineen dadka deegaanka ay garab taagan yihiin al-shabaabna ay deegaankaasi ka saari doonaan balse waxaa muuqato saameyn al-shabaab ay ku leeyihiin deegaankaasi maamul galmudug ayaana waxaa lagu eedeynayaa in dagaalkaasi aysan ka qayb ahayn dagaalkan ay ka qayb yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba dadka deegaanku iskaashanaya kuwaasoo dagaal kula jira dagaalyahanada al-shabaab oo inta badan weeraro kusoo qaada deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ee maamulka galmudug guud ahaan dhegeystayaal wanaag intaa warkii subax waad kala socoteen raadiyo aasinba warka anigoo anas maxamed soomana soo saare halkaan idin kala socodsiinayay alfaafar sameynaya cidda warka iyagoo seega dib waxay uga daalacan karaan simba news ee nabadgelya
maqal waxaa uu wacan dhegaysi ugu mudan simbar redio barnaamij